bismillaahi raxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta aynu jecel nahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaad ah taariikhduna ay ku astaysan tahay kowii soddonka bisha maaj sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in waxgaradka iyo sidoo kale odayaashii halkaasi ku shirsanaa ay go'aansadeen in dhowaan halkaasi uu ka furmo shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey nabadoon deeriye cali oo ka mid ah nabadoonnada ku dhaqan halkaasi muddooyinkii lasoo dhaafayna ay kaga soconayeen shirarka dib u heshiisiinta iyo kuwa kale looga arrisanayay maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxa uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya codsiga ay hordhigeen si aanu diidin sidoo kalena ma ka ogolaan waxa uu sidoo kale tilmaamay madaxweynaha inuu qabsaday muddo shan maal muddo saddex maalmood ah taasuu kaga soo baaraandegayo go-aanka odayaasha dhaqanka madaxweynaha soomaaliya ayaana la xasuustaa haatan inuu dib kaga soo laabtay shirkii uu u joogay magaalada sharmashiiq ee dalkaasi masar kaasoo lagaga hadlayay arrimo ay ka mid tahay xaaladda soomaaliya iyo sidoo kale dalkaasi yemen oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka soconayeen dagaallo nabadoon diiriye cali waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya looga fadhiyay qaybgalka shirka maamul samaynta dadka ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxa uu meesha ka saaray sidoo kale kala aragti duwanaanshaha u dhexaysa magaalooyinka gurace magaalooyinka dhuusamareeb iyo sidoo kale cadaado oo ka wada tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya arrintaas ayuu tilmaamay inay tahay midaan iska horkeeni karin bulshada ku dhaqan deegaanadaasi sida hadalka u dhigay nabadoon diiriye cali
in bayaankiisa hore usoo baxay kawaxdaa waraari ma dhacayaan shacabka codkoodii oo midaysana kuu sheegay fadlan waa ka odahay naku qanci adna ku qanci naftaada waxaan kuu sheegay rogan qabaa'il ee degta gobolada dhexe ee aan kuu sawiray magaalooyinka ay kasoo kala jeedaan anoo abtiris qabaa'il inaan ka hadla ay lamid tahay shakeekoodii waktiguu soo baxay heshiisiintoodii aan kuu sheegay bayaankoodii bay madaxweynaha horgeysteen madaxweynuhu saddex maalmood ka codsaday waxba idinka aqbali maama dhigin erega su-aashaadii ku dhex jiray oo aan sabab ganacsanayn waxaad moodaa de wax malo lagu dabaqayo iyo jacayl inay tahay badleeya awlow si koox kooxa ama gabaa'il gabaa'ila oo u dhegeysta dadka afkaartooda asagoo wejigiisa farxadi ka muuqato isagoo dhoolbinaya asagoo cid walba siduu ku faraxsan yahay uga dhegaysanayo laakiin iska fiirinaya in lagu kala leexsan yahay barnaamijkan iyo in kale dhanka kale isla degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaa gaaray safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka itoobiya axmed cabdisalaan kaasoona ka hadlay xaaladda maamulka loo samaynayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya iyo wadahadallada habeenkii xalayha ka soconaya gudaha degmada dhuusamareeb taasoo ay la samaynayeen waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku sugan halkaasi oo ay qayb ka tahay sidii loogu gogol xaari lahaa in hal mowqif laga wada qaato sidii lagaga qaybgeli lahaa shirka maamulo samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo dowladda ay u cilaamisay degmada cadaado halka dadka ku dhaqan halkaasi ee muddooyinkii lasoo dhaafayna shirarka u jooga ay sheegayaan in islaa dhuusamareeb ay ka furmi doonto gogoshaasi
xaqiiqdayna dawuushiinta waxaa loo sameynaya in maamul la dhiso oo la gaaro meel ummadaasoo wada dhan oo aan qofna la xaqiirin oo aan qofna la dhihin kuma noola degaanka oo aan qofna xuquuqdiisa laga qaadin ee qof walba la qiro inuu degaankan qayb ka mida yahay in la yidhaahdo maxaa noo talaa maamul si aa u samaysanaa arrintaas aaday muhiim u tahay wixii sidaas wanaagaas iyo heshiiskaas ku dhismaana waxay noqonayaan wax shaqeeya aniga intaan ka ogahay degaankan wuxuu leeyahay fursado fara badan oo dhaqaale fursado fara badan oo dad aqoon leh fursado fara badan oo dad waxgarad ah
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa lagu wadaa saacadaha soo aadan ama afar iyo labaatanka saac ee soo aadan inuu gaaro degmada dhuusamareeb halkaas uu kasii ambaqaadi doono wadahadaladii ulada ahaa waxgaradka ku shirsan degmadaasi si xal looga gaaro arrimaha kala aragtiduwanaanshaha ee u dhexeeya halka iyo goobta uu ka furmi doono shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxaa haatan soo idlaaday muddadii madaxweynaha soomaaliya uu ka dalbaday ergooyinka ku shirsan degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud kuwaasoo haatan iclaaminayo goobta halka goorta ay furayaan shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaarayaa qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada marka ayaa waxa ay ku warramayaan in hamaanta lagu wada halkaasi in lagu soo gabagabeeyey shir dib u heshiisiin oo muddooyinkii lasoo dhaafay halkaasi ka soconayay kaasoona ujeedkiisu ahaa sidii loo sii ambaqaadi lahaa wadahadalladii kol hore maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ka bilaabay degmada afgooye ee isla gobolka shabeellaha hoose dib u heshiisiinta ayaa waxay aheeday mid u dhexaysa beelaha ku wada dhaqandeegaanada gobolka iyadoona gaar ahaan ay si gaara u qusaysay beelihii dhowaan ku dagaalamay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose odayaasha labada dhinac ayaa ku shirsan degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayagoona halkaasi muddooyinkii lasoo dhaafay kulamo gooni gooni ah ku qaadanayay taasoo ku aadan sidii xal laga gaari lahaa inuusan dib u soo laabanin dagaaladii u dhexeeyey labada dhinac maamulka gobol maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi shariif xasan sheekh aadan ayaa lagu wadaa maanta inuu ka qayb galo shirka dib u heshiisiinta ah ee lagu soo gabagabaynayo halkaasi iyadoona sidoo kale lagu wado in lasii ambaqaado wadahadallada la dhexdhigayo beelaha ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale qaybo ka mida deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay inuu ku dadaali doono sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada kusoo laalaabto gudaha gobolkaasi ilaa iyo soddon iyo laba ruux oo la sheegay inay yihiin dad yamaniyiin ah ayaa gaareeyay degmada berbera ee maamulka somalilan halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay baqdin ay ka qabeen dagaalada ka soconaya dalkooda ay isaga soo carareen dadkan ayaa la sheegayaa inay ku yimaadeen safar dhanka badda ah muddo dhowr cishaan ay ku soo jireen badda waxaana la sheegay inay soo raaceen doon dadkan yemaniyiinta ah ayaa waxa ay ka soo baqeen duqaymaha iyo isdabajooga ee ka soconaya dalka yemen iyo dagaalada xuutiyiinta iyo dowladda dalkaasi yemen u dhexeeya kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafayna sii kordhayay waxayna haatan magangelyo u yihiin dalka soomaaliya iyadoona la xasuustay in qaxooti aad u fara badan oo soomaaliya ay ku sugan yihiin dalkaasi yemen dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa kulan uu la qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun kala hadlay sidii sida ugu suurtagalsan ee loo soo daadguray kale oo qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan dalka yemen kuwaasoo laga baqdin qabo saameyn uu ku yeesha dagaalada iyo duqaymaha ka soconaya dalka yemen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shirkii uu kaga qayb galay sharmashiikh ku taageeray dadaalada carabta ay ku wadaan sidii lagaga hortegi lahaa kooxda xuutiyiinta ah ayadoo taasina ay dhibaato ku tahay qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan halkaasi madaxweynaha soomaaliya afhayeen u hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha uu kala hadlay sida ugu macquulsanay qaramada midoobay ay kaga qayb qaadan doonto soo daadguraynta dadka qaxootiga ee ku dhaqan dalka yemen kuwaasoo lagu wada in dib loogu soo celiyo gudaha dalka soomaaliya maadaama haatan xaaladda dalkaas yemen ay tahay mid aan wanaagsaneen yemen ayaa martigelisay qaxooti aad u fara badan oo soomaaliya xilligii dalka ay ka soconayeen dagaalada sokeeye kuwaasoo u noqday magangalya dowladda yemen inkastoo haatan xaaladda dalkaasi ay tahay midaan wanaagsanayn maadaama ay dowladda inta badan lagala wareegay gudaha dalka yemen kuwaasoona haatan inta badan dalka ay gacanta ku dhigeen kooxo xuutiyiin ah oo shiica oo kasoo horjeeda dowladda waddankaasi
guud ee qaramada midoobay arrintaas qaxootiga soomaalida madaxweynaha waa uu kala hadlay waxaana uu hordhigay codsi ah in deg deg loo soo daabulo qaxootiga soomaalida ee joogta dalkaasi yemen xogayaha guud ee qaramada midoobeyna waa uu aqbalay waxaana uu sheegay in hay-adda qaxootiga qaramada midoobe u n h c r ay samayn doonto qiimay qiimeyn deg deg ah oo lagu lagu eegayo qaabka ugu habboon ee dadkaasi lagu soo daabuli karo ha noqoto maraakiib amaba diyaarado si dadkaasi dib wadankooda loogu soo celiyo arrintaasina waa arrin oo dowladdu waxay ka muujisay taasaana keentay in madaxweynuhu deg ula kulmo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay si arrintaasi xal looga gaaro
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliyana waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee haatan soo wajahday dadka ku dhaqan degmada buulaburta ee gobolka hiiraan kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ka cabanayay dhibaatooyin dhanka nolosha oo soo food saaray degmada buulaburte ee gobolka hiiraan ayaa muddo sanad ku dhowaada waxay u go'doonsan tahay ururka al-shabaab ayadoo inaysan jirin wax gargaar ah oo gaaray muddadaasi marka laga reebo gargaar yaroo dowladda federaalk ee soomaaliya si xoog ay ku marsiisay waddada u dhexaysa jowhar iyo sidoo kale degmada buulaburte shacabka ku dhaqan degmadaasi ayaa haatan waxaa lasoo sheegayaa inay qabaan nolol aad u adag ay ku sugan yihiin nolol aad u adag ayadoona xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo daahir xasan cabdi oo u tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid aad u sii cakilaysa nolosha dadka ku dhaqan degmadaasi waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka gaabisay dadaalada ku aadan maamul loo sameeyo dadka ku dhaqan gobolkaasi hiiraan
aad iyo aaday u dhib qabaan waad la socotaan nabaddiidkiibaa geedara qaybo kala duwan ka fadhiya waxay ka xiran tahay waddadii muqdisho ka soo gelaysay haddana waxay ka xiran tahay waddadii beledweyne uga soo gelaysay marka intaaba waxaad dareemaysaa in magaalada ay go-doon tahay meesha haddaad fiican u fiirisana dee ma a nabaddiidkii sida laloo sheegayo ma aha kuwa aad iyo aada u xoog badan ciidankii joogay iyo meesha howlii ka socotayna weli ma naqaano waxa ka hortaagan inay waddooyinka furaan dadkii waxaa naloo sheegay inay cuntadii gabaabsi ku tahay
ugu dambeyn degmada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wararka laga helaya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka soconayo shir dib u heshiisiin oo lagu wada inuu ka furmo gudaha degmada kaasoona u dhexeeya beelaha ku dhaqan gobolkaasi hiiraan taa oo looga gogol leeyahay sidii loo soo afjari lahaa dagaalbeereedyada muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconayay qaybo ka mida gudaha gobolka hiiraan dib u heshiisiintan ayaa waxaa la sheegay inay qayb ka tahay sidii xal laga gaari lahaa dagaalbeeleedyadii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanada deefow iyo sidoo kale kabxanley oo beelo walaala ay ku dagaalamayeen iyo sidoo kale soo afjaridda xiisadihii ka dhex taagnaa beelaha ku dhaqan gobolka hiiraan mudood muddooyin tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya arrintan shirka dib u heshiisiinta waxaa garwadeen ka ah maamulka gobolka hiiraan iyo dhinacyada kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolkaasi waxaana lagu wadaa saacadahaas u aadan inuu ka furmo magaaladaasi dhanka kalena maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka hiiraan ayaa sheegtay inaysan u dulqaadan doonin sii wadista dhibaatooyinka ka dhana bulshada ay ku kacayaan rag ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay xeer ilaalyaha maxkamadda gobolka hiiraan ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxa uu sheegay markan wixii ka dambeeyay in loo ciqaabi doono cid waliba lagu helo falal ka dhan ah xadgudubka shacabka ay ku samayso waxa uuna sheegay in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya looga baahan yahay inay ilaaliyaan shacabkooda aana loo baahnayn sidoo kale inay waxyeelo gaarsiiyaan ayaga sida uu tilmaamay sarkaalkan ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee ku sugan gobolkaasi hiiraan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qaayaha lahu waa naga intaa waxaa idiin soo saaray warkaydinlana akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh